SBS Radio
walani inta badan horta jaamacaddeedan iska noqday oo melbourne university iyo meelahaasan ka dhowahay laakiin soomaaliyana kama fogi oo waa tagaa haddaan bilka mala bishi dambe waa jooga inta badan marka waa safaro badnahay oo qolyahan i t u da iyo qolyo kalena waa la shaqeeya marka yes siyaasadda soomaaliya kuma jiro laakiin kamana fogi waa ku dhex jiraan waa gartay waxaa madax ka tahay hay-ad loo bixiyey nidi oo bal hay-addaas maxay tahay maxayse qabataa
national i c t and digital economy office waa hay-ad iska private ah oo horta dowlad ma aha yani muhiimadda ugu weyn ay qabato waxaa weeye in dadka soomaalida la wacyigeliyo oo aqoontooda kor loo soo qaada dhinaca waxaan hadda loo yaqaano the new digital economy oo muhiimaddiisa ay tahay in dhaqaalihaas u shaqeyn jiray markii hore hadda laga soo guuray oo loo guuray yani dhinaca digitalka siiba waxyaalo badan oo masalan loo yaqaano blockchain iyo crypto currencies iyo arrimahan kale soomaalida taqaana mobile money ama lacagta lagu diro mobilada marka areas iyo xooggeega saaran yahay oo ama dhinaca wasaaradaha ha ahaadeen ama dhinaca i t u da ha ahaadeen in dadkii bal horta loo sheego waxaan siday u shaqeeyaan sidee loo faadeysan karaa khatarta ku jirta maxay tahay and so on waa gartay barnaamij baa ka dhici doona magaalada melbourne mid ka mid a jaamacadaha oo looga hadlayo doorashada twenty twenty-ga iyo sidii dadka codka looga qaadi laha barnaamijkaas in yar haddaa dadka u sharaxda waxa uu ku saabsan yahay jaamacadda swinburn university waxay nagala shaqeyneysaa ama ay naga kaalmeyneysaa mashruuc sida election ama doorasho loo sameeyo oo feera oo la isticmaalayo technology marka waa barnaamij soo socday waqti dheer laakiin maadaama hadda lagu dhow yahay laba kun iyo labaatanka ama laba kun iyo labaatan iyo kooga midkay noqotaba doorashada soomaaliya waxay aada yani u xiiseynayaan oo nagala shaqeynayaan sidii dadka horta u ogaan lahaayeen processka suu yahay iyo technology ku saabsan arintana loo sameyn lahaa oo looga faaideysan lahaa marka su-aasha meesha taal waxaa weeye waqtiga marka laga gaari karaa maadaama wixii laba sano gudahood doorasho dhici doonto aniga marka weligeeba ma eego waqtiga gaaban always waxaan eega aniga waqtiga dheer haddii marka xataa hadda laga faa'ideysan waayo mushkilad ma aha waxaa laga yaabaa doorashooyin badan soomaaliya waa imaan doonaan dadka naga dambeyna kule dowladdu way jiri doontaa oo waa loo baanaan doonaa marka sistemkaas ay horta nagala shaqeynayaan haddii dowladda soomaaliya ay qaadan weydo oo laga faa'ideysan waayana mushkilad maaha iyadana oo jaamacadaha adduunka o dhan bay la shaqeeyaan oo marka dowlado kale ayaa ka faa'ideysan kara marka horta mashruucaas ayay swinbe nagala shaqeynaysa oo bisha labaatankeeda laga hadli doonaa laakiinse wiiggaasoo dhan ayaa waxaa loo bixiyay groupkan somalia cultural association wiigga soomaalida ee australia marka sababta lagu bixina waxaa weye waxaa isku soo aaday saddex kale jaamacadood oo sida monash university iyo deacon university iyo iyo melbourne university oo ayagana waxyaalo kale nagala shaqeyn jiro haddaa xasuusato melbourne university oo maalin sameysay la eegaya constitutionka soomaaliya ayaa hadda waxaa la sameynaya iyadan koo iyo labaatanka follow up maalin kale oo la rabo in la ogaado wixii kasoo baxay wadahadalkaas the same thing fikradda ma aha in jaamacaddu ay odhanayso soomaaliya constitutionkeeda waxaan ayaa ka fiican ama ka xun ama sidan ha loo sameeyo fikradda waxaa weye keliya in ay review ku sameeyaan ay odhanayaan waxan baa anaka noo muuqda ee dowladda soomaaliya hadday rabtan ha ka faa'idaysataan bay ka faa'idaysanan laakiin jaamacad baan nahay annaga intan baan idin qabanay marka maalinta marka conclusionka baa iyadan la sameynaya monash university waxay ka hadli doontaa waxa la yihahda cyber security oo iyadana ama laba iyo labaatanka ama maalin kaloo mardhow la sheegi doono ama laga dhex sameyn doono maalmaha kale ay ka hadli doonaan arrimaha telecommunicationka iyo cyber securityga iyo amuurahaas kale deacon waxay nagala hadli doontaa waxaa la yihahda citizenship iyo siduu qofka muwaadin ku noqon karaa marka afarta jaamacadoodba waxyaalo ku saabsan soomaaliya ayay naga kaalmeynayaan waa yani xilli fiican baa lagu jira oo wax badan laga baran karo markuu isku soo wada aadeen wiiggaa baa la wada qaban doonaa marka duulaha yirahdo waa garta marka tan ugu weyn dabcan waxaan isleeyahay swinbon oo kale waxayna ka caawinaysaa baa tiri sida dadka ama qalab ahaan doorashada siday u magaysanaan jaamacaddaas marka maxaa ku doorateen iyada mideeda kale hawshan ma la socotaa dowladda soomaaliya oo qeyb ma ka tahay matalan guddiga doorashada oo kale dadka doorashada qaaban qaabinaya kuwa dastuurka iyo arrimahaas ma ka warhayaan
sababta swinburn swinburn sababta loo doortay innovation center baa ku yaalo oo waxyaalo badan eega sida loo isticmaala i c t for different reasons yani i c t hadda meelo badan baa loo isticmaala si adigaba ogtahay qeyb ka mid a iyo oo dirista sida i c t loo isticmaali karo electionska ama doorashooyinka ayaan waqti badan isnaqaani yani haddaba maahane ka hor yani waxaan ka hadlaynaa toban sano labaatan sano ku dhowaad marka hadda waxay kusoo aada un ayadoo xilli lagu jiro annaka baan u baahannahay howlahan oo kale iyo sidaa la socotaba waxaa jiro dowladda bakistan oo soomaaliya ka kaalmeynayso dhinaca doorashooyinka iyo sistemyada marka jaamacadahan waxyaalahay ku fiican yihin waxaa weeye siyaasad maa waxooda ayaga waxay ku siinayaan un keliya technologigii afkaarti marka adiga ama qaada ama ha qaadan that's not an issue laakiin wax hallaabaya ma laha in wax laga barto dowladda soomaaliya dad badanoo ku jira way ogyihiin arrintan waxaa ka mid a masalan dadka imaanaya shirkan nuur diiri oon kuu sheegay oo madaxweynaha waa chief strategist arrimaha i d kaaradana loo xilsaaray marka inkastoo direct involvement jirin haddana dad badan oo ku dhex jira dowladda way la socdaan arrintan dad badanna waa la martiqaaday way imaan doonaan marka laakiin ujeeddada ma aha subscription ama prescription la oranayo waxan baa la sameynaya sidan u sameeya that's not the rule yani nidaamka waxaa weye in fikrad unbaa lasdhaabsanaya waxaa leeyahay sidanna wax waa loo sameyn karaa hadday idinla haboon tahay ama ka faa'iidaysan kartaan then qaato isticmaala ma aha amar maaha lama oranayo sidan u sameeya ma aha yani fikradda maaramadka inay fahmaan yani jaamacadaha sidoodaba afkaartii iyo aqoontin bay ahaayeen ma ahane enforcement maaha iga bolice maaha dowlad maaha oo ku oran maayaan waxaan sidan u sameey waa garta marka anagoo technically aan hoos u galayn farsamada matalan soomaaliya oo kale waa dad inta badan baadiyaan degannahay tuulooyin yaryar baan degannahay jaamacadoo kale nidaam noocee ka caawin karta soomaaliya in dadka doorashada looga qaado farsamo ahaan
hadda yani stagekan joogna waxaa weeye un aqoon un in la sheego man sidan ayaa loo sameyn karaa iyo systemkii naftiisi ee ma aha systemkii waa kana qaado oo isticmaal maaha haddii of course dowladda soomaaliya iyo dadka soomaalida ogolaadaan wax halaabaya ma laha marka way kasii fiican tahay haddaadan qaadaninna mushkilad malaha wax badan baa ka baran kartaa haddaan tusaale ku siiyo si loo sameeyo doorasho waa ogtahay waa process dheer wey yani hadda australiadan aan joogno yani wakaalad hay-addan baa jirto waxaan qaabilsan dadki waxay leeyihiin magacyadoodii registrationkii baa jira adreesadii baa jira wixii dhan baa jira dowladaha qaarkood electionka waa khasab sida ogtoo kale australian joogno waa khasab haddaadan vooding oo lagu ganaaxaya dowladaha qaarkood khasab ma aha oo maraykanka oo kale ama vote ama vooding is up to you soomaaliya nidaamkeen qaadanana xataa weli lama hubo khasab lagama dhigi karo oo system enforcement ma hayno voluntary haddii laga dhigo dadka qaar baama heli karin oo meelaha qaarkood lagama voodi karo marka waqti dhoweed aniga hadda wigi iyo labo laga joogo waxaan jooga olombata mongolia sababtaan u tegay waxay ahayd bal inaan soo arko mongolia system laga isticmaalo oo dadkao dhan contacta lala sameyn karo oo dhinaca boostada ah waxaa layihahda watery words mar dambe ayaan ka sheekeysan doonaa websaydan waa lasoo gelin doonaa fikradda waxaa weeye marka qof kasta oo mongolia jooga meeshuu jooga waa la ogyahay soomaaliya ma la sameyn karaa saasoo kale of course waa la sameyn karaa laakiin waxay u baahan tahay inay dowladdina ogolaato dadkiina la fahamsiiyo mushkulooyinka ugu weynan haysta anaka waxaa weye dadka anaga marka waxay technology ku saabsan ama waxyaalaha qaarkood oo dowladda ka yimaada dadka cabsi badan baa jirtay shaki badan marka xataa wixii faa'iido leba dadkii waxaa laga yaaba inay cabsidaas jirto oon la isticmaalin marka dhinacaasna waa lagaga faa'iidaysan karo waa la oran karaa intanoo xal baa jirta ee maxaa lagu koobaya keliya anaka mid keliya marka fikradaas way fikradahan rabnaan ka hadalno waa gartay waxaad tiri dabcan jaamacaddu wixii bay soo bandhigaysaa iyo opshanada jira innagay noo taallaa ama soomaali ahaan ama dowlad ahaan inaan qaadano laakiin adiga fikrad ahaan hadda ga doorasho hal qof iyo coda ma dhici kartaabay kula taha aragtida
xaqiiqada haddii la fiiriyo waqti badan horta ma jiro yani anaka naguma cusba wax aan garan karinna ma aha system i c t sida loo sameeyo yani waqti badan buu qaadanaya doorashona waaba more complicated oo waxyaalo badan kalaaba jiro oo intaaba la gaarin technologiga la rabo horta inay jiraan yani dadka in la ogyahay yaa boodi kara registration ma jira kondishinada kale qofkii ma la xalin karaa ma la ogaan karaa da'dii degaankii wixii waxyaalahaasoo badan in la sameyn rabaa ayadoo saas tahay aniga weli rajaan qabaa in la sameyn karaba yani example yarnoo kusiinaya haddii hadda maantadan aan joogno laga bilaabo registrationka laba kun iyo labaatanka waa la heli karaa up to two three four million people oo register kaysan laakiin waa in hadda la bilaabo laakiin haddii aan hataa soo bilaabi lahayn january oo maalintiina kun qof aad tirahda waa registergarayn karaa then numberkaa ma shaqeynayo waa kama gaari kartid oo realityga waxaa weeye you can do the number crunching ma heli kartid haddiise loo soo jeesto waa la sameyn karaa waxa ugu horreya horta waxaa weeye the political will leadershipka madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka laga soo bilaabo in horta leadershipkaas u ogolaado yirahda yes doorashadan way dhacaysaa no matter what tii in kamida waa la hayaa laakiin boqolkiiba boqol lama hayo marka si looga barto dhibaatooyinka hore lasoo maray wax badan oo qorani way jiraan oo online dadka akhristeen ama akhrisan karaan waa in marka hore horta la helaa political will haddii taa la helo technologiga waa easy aan sii wada tusaalahayga marka haddii la rabo masalan in laba kun iyo labaatanka ama laba kun iyo labaatan koga midka rab noqotaba in la sameeyo doorashada methods badan baa jiro oo lagu sameyn karo kan ugu dhib yar ee haddii xataa wax kasta ee adkaadaan la sameyn karo waxaa weeye hadda waan ognahay siduu ku yimid laba boqol iyo todobaatan iyo shanta baarlamaanka ku jiro yani rocket science maaha nambaradii waa la ogyahay haddii numberka un la double laga dhigo ama triple laga dhigo waa tan ugu optionka ugu xun wey ugu hooseeya wey haddii kaa la qaata naftiisa disaster maaha waayo haddii hadda qofka ku jiro baarlamaanka uu konton qof soo dooratay oo aa systemkan hadda marban kawada hadlayn umalanaya oo four point five-ka waxaan ku saabsan lagu soo sameeyey kaa naftiisa haddii double laga dhigo ama triple laga dhigo way ugu dhowdahay one person one vote-ka kaa ayaa ugu dhow kii laga soo laga soo tegey macnii kii laga soo tegey disaster buu ahaa yani laba boqol iyo todobaatan shan baa baarlamaanka ku fadhida ay soo doorteen konton qof aad u qorin marka capacity meesha ma jiro oo dadka badanaa maba hayaanba capacity baarlamaan wuxuu yahay ma garan karo qofkii kaa mid ka fiican si loo helo haddii la yidhahdo number count aan double ka dhigno kontonkii boqol ha laga dhiga ama triple boqol iyo konton ama laba boqol ba la gaarsiiyo shan boqol ba la gaarsiiyo we're moving towards democracy maani numberkii wuu sii ballaaranaya oo numberkaa la ballaariyay laftigooda cod hala siiyaad leedahay mise xildhibaanka inay soo doortaan xildhibaankuna madaxweynead doorta correct hadda hadda adiga waad garanaya systemka dad badanaa siyaasadda ku jirana way garanayaan konton qof ayaa soo dooratay member of parliament laba boqol iyo todobaatan shan kuwii baa dooratay madaxweyne madaxweyne prime minister buu keenay maba haba wax yani rocket science ma yani waa system cajiiba wey laakiin way noo shaqaysay but it has weaknesses waxyaalo badan baa ka halaysan kan ugu horreeya waxaa waye konton qof way sahlanta siduu qof ku keeno yani uu soo iibsan karaa voteski haddii marka xaqiiqadii elections laga rabay ama democracy aan samayn kari weyno oo nahno four point five-ka oon ognahay inuu yahay waxa ugu xun ee soomaaliya maanta lagu maamuli kara laakiin aan kaa dooranay kii naftiisa aan ku shaqaynaba asiga ha lagu shaqeeyaa aniga mushkilada haysata ma aha four point five uu fiican yahay uu xun yahay maaha raalli kamihii mana fiicna dad badanoo soomaalina ma rabaan laakiin whatever the reason ama aqliyaraan ha ahaato ama wax kale ha ahaato kaabaan dooranay waa ku shaqaynana kii naftiisa aan ku shaqayno bal kan naftiisa oo xun oon ognahay oo as falasaafiliina bal kiin aan ku shaqayna hataa kii naftiisa aan sii khaladno then it's a disaster marka taa nafteeda waa lagu shaqayn karaa waa la oran karaa numberkan aan ballaarin baseki baa ballaarinaya therefore you have people dad ku jira baarlamaankii oo ay soo doorteen dad badan barnaamijkan hadda labaatanka bisha la qabanayo aan kasoo sheekaynay waxaad sheegtay inuu ka qeybgalaya nin madaxweynaha la taliya uu ah yaa kaloo ilaa hadda la xaqiijiya inay kasoo qeybgalayaan oo soomaaliya nooga imanaya liisku wuu dheeryahay waxaa jira maxamed cabdiwaaro oo madaxweynaha hiirshabeelle dad badan oo baarlamaanka ku jira dad badan oo constitution review ku jira laakiin de waa dadkii soomaaliya waa taqaanaa dhibaatooyin kalena wayna haystaan oo dadkan qaarkood waxay haystaan baasabooro ay ku imaan karaan australia oo mashaakil ma laha qaarkoodna waa in invitation loo diraa oo loo dirayba mar hore ay la tagaan safaaradda oo markaa safaaradda ay soo siisaa viso taa reality waxaa waa taqaanaa adduunka dhibaatooyin badan baa jiro marka lama hubo laakiin liist badan baa jiro ilaa iyo shan iyo toban qof oo ama dowladda soomaaliya ku jira ama xilal badan ka haya ayaa imaan doona badankooda way imaanayaan sababta waxaa weye uma baahna visa in australia ku yimaadaan marka hopefully dadka waxay noo keeni doonaan waxaa ka socda soomaaliya afkaaraha wayna ka qaadan doonaan aqoon badan halkan hadday yimaadaan sbs com au